walaal magaalada jigjiga aad baa loogu fiican yahay waad ogeydeen rabshadaha ka dhacay ilaa afartii bisha augost ilaa maanta oo waxaweya bishu ay lix ahay rabshadaha ka socday dee dhibaato badanna magaalada waa la gaadhsiiyey saaad ogtihiin magaaladuna aad baa loo burburiyey laamidii oo kale dadkii waxa weeyaan magaalada aan soomaalida ahayn baa aad loo boobay afartii bisha oo waxa weeyaan aad waxa weeyaan khaasar loo soo gaadhsiiyey inkastoo iyaga laftooda maanta oo taarikhdu lix ahayd ay iyaga laftooda rabshada sameeyeen oo xataa military loo dalbaysaan maqaalo nagu ah oo waxa weeyaan dad dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan ma garata waa gartay maanta maxaa dhacay maanta ma dad soomaaliyeed baa la dilay maanta dad wax si dad wax si kas ah loo dilay ma jiraan laakiin dee mudaharaad rabshado wataaday maadaamay jiraan oo waxa weeyaan dee sidii mudaharaadku sidii nugu sii socday waxaa kacsanaa maanta qowmiyadihii aan soomaalida ahayn baa jijiga ka kacsanaa oo waxa weeyaan iyaguna dhibkii shalay inay ka jawaabaan isku dayey oo waxa weeyaan dhib sameeyey oo mudaharaad sameeyey oo faasasi la soo baxay isaga waxa weeyaan warkaan ku hayno marka liu booliska waa laga saaray ciidamada gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida marka waxa weeye ciidamo federaala la dalbay san waxaweeyaan aan ognahay hadda magaalada yaa ku sugan hadda liu booliska ku sugan mise ciidamadii federaalka etoobiya magaalada waxaa ku sugan labada ciidamada new booliska xeryahooda degan yihiin laakiin waxa weeyaan waxaa la keenay maanta keligii dambe ciidamo federaala oo waxa weeyaan loo keenay un inay dadka dejiyaan iyagu maadaama waxa weeyaan rabshaduhu ay ay macnaha new booliska laga baqay in in macnaha ay kusii kacaan dadku dadka aan oo soomaalida ahayn si ay u dejiyaan dadka aan soomaalida ahayn baa ciidamo federaal loo keenay magaalada galingii dambe maanta waa yahay madaxweynihii dowlad deegaanka cabdi maxamuud cumar wuu iscasilay baa laleeyahay wasiirkii maaliyadda dowladdiisa ayuuna xilkii u dhiibay ama ku wareejiyey arrintaasi shacabka waad la socotaan sidaad u aragtaan arrintaas waxa weeyaan saad u maqasheen baan u maqalay way jirtaa saan filayno maanta waxa weeyaan gelin intii maqribnimo ayaan maqalay warkaas inuu madaxweyne cabdi maxamed cumar iscasile islamarkaana axmed axmed cabdi maxamed oo waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ahaa uu xilka la wareegay
waayahay bal hadda aad igala hadlayso magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka soomaalida amnigeeda iyo xaaladda ka waran iyo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba magaalada jigjiga waxa weeyaan socodkeedu wuu iska fiican yahay inkastoo baabuurtii iyo bajaajtii badneeda jigjiga looga bartay aan aanay jirin haddana magaaladu waxa weeyaan wax dhibi kama jiro waqtigan caawa ah inkastoo dee meelaha qaar lagu arkayo ciidamo waxaweye military oo joogjooga haddana waxa weye wax dhibi kama jiraan dadku guryahooda iskaga jiraan waxa weeye socsocodkii badnaa ma lahay xilligan looga bartay magaalada xilligii hore marka magaaladu wax hadda wax dhib oo ka jira ma jiraan waqtigan xaadirka waayahay bal waxaad iga warantaa adiga haddii aad xog ka hayso ama xiriir la samaysay diridhaba soomaali ayaa la sheegay in oromadu ay ku dishay maxaad kala socotaa haddaad xiriir la samaysay ama aad ka warhayso
dirdhabo waan dad faamilkoo degan waan la hadlay marka wax dhiba oo maanta ka dhacay imay sheegin laakiin shalay baa xaafada xaafadaha ay ku badan yihiin soomaalidu iyo xaafadaha ay ku badan yihiin oromadu ayaa rabshado oo sida qoryo iyo caruurtii iyo dumarkii iyo waa shiiday kadibna waxaa nagu maqaala ah in waxa weeye ay ciidama ciidamo federaali ay soo kala dhex galeen kadib maanta geligii dambe lafteeda waxa weye waxaa la sheegayaa in inay rabshaduhu haddana sii socdeen oo xaafado waxa weye xataa dhimasho ay dadku nagu maqaala inay jirto laakiin wax faahfaahin maadaama aanan dirdaba joogo wax faahfaahin oo dheeraada kama hayno oo kantaa ku saabsan